agaasimi hore hay-adda nabad sugidda soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sambaloshe ayaa dhaliilay qaabkii u dhacay ay u dhacday doorashadii dhowaan ka dhacday magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe taasoo lagaga guuleystay kursigii hore ee baarlamaanka waxaana uu ku eedeeyey in dowladdu ay faragelin ku samaysay doorashadaas islamarkaasna ay dhaqaale ku taageertay murashaxii isaga kaga guuleystay nuur iidow beyle wariyeene haaruun macruuf ayaa kula xidhay khadka telefoonka ee muqdisho waxaana uu weydiiyey sida uu arko doorashadaasi bismillahi raxmaan raxiim haarun waa mahadsantaha waana ku faraxsanahay inaad ila soo xiriirtay oo aada waraysan ka qaadaysad runtii waa run sideed iyo labaatankii bishan january waxaan tartan ku galnay aniga iyo koox kaleeto oo danaynaysay kursigii aniga aan hadda ka hor daneeyay ee baarlamaanka dabcan dabeeciyeedna anigu hadda siyaasad ayaan ka shaqeeya haddii meeshii xilkii dawladda ee magacooda laga qaaday meesha kaleo ii banaanday baarlo siidkaygii oo aan la buuxin inaan dib u noqdo fursadaas waa ii muuqatay bacdama hadda siyaasi aan ahay muddana aan siyaasadda kusoo jirana meesha keliya hadda aan dhaqdhaqaaqayga siyaasadda iyo hawlahayga siyaasadda aan kasii wadi karo oo ugu muhiimsan inay tahay baarlamaanka awlna aan kamid ahaa saas darteed ayaan ugu tartamay waa gartay ugu dambeyn kursigii waa lagaaga badiyey xildhibaan kalaa kaa badiyey doorashadu see u dhacday ma ku qanacday horta kuma faraxsani laakiin inaa aqbalo dabcan wa way tahay runtiina waxaan aaminsanahay waxyaabaa keenay in oo kursiga aan aan loosgarayo ama aan waayo oo ay saddex arrimood asaas ay u tahay mar waa guddiga doorashooyinka habka ay u handalgaleen ama ay doorashada u wadeen processka ayay muddo jiidayeen mar hore ayay ahaaday inay qabtaan doorashada way cagadiideen sidaan dareensanahna faragelin ayaa dawladda ku haystay haddana si toosa dawladda ayaa faragelin usoo usoo samaysay oo gacan muuqata oo oo oo maaliyada siisay ninka kaleeto hadda kursiga qaaday tan kalena waxay tahay dee dadka wax dooranayo oo iska garanaysaay oon wacyi badan aan lahayno waxa laysku haysta iyo aan wax badan ka fahamsanayn oo ay sumaysay maalgelintii ama dhaqaalihii faraha badnaa dawladda meeshaas kusoo sumey saamaysay oo dee marna dareenkooda ay wax ka bedashay marka runtii faragelinimahaas iyo caqabadaha iga qabsaday guddiga doorashooyinka iyo arrimahaas ayaa sababa inaan waayo maxaad ku caddaynaysaa in dawladdu ay xildhibaanka kale taageeraysa wax caddayna miyaad haysaa mise waa tuhunuun wax tuhun lailaa ma jiraan oo dadkaan waa dad ehela waxba uma kala qarsana waa la garan karaa dee baarlamaanka marka lagu soo biiraayo xildhibaanka waxa ku bixi kara waad ka garan kartaayo doorasho kasta qaash iyo xoolo kaa maaranto marka wax oo loo qaateenha waa jiraan marka yacni dadkii ay doorashada ama delegateskii dadkii doorashada fuli lahaa ama wax dooran lahaa si keyru caadi loo korabti garayo ama xoolo keyru caadi oo wareeriya la siiyo waad garan kartaa dee in oo natiijada meeshaas ay saameyn weynu ay ugu imaanayso dhinacaas marka waana la ogyahay qof kastaa og ergadii og odayaashia og magaalada dadka jooga mas-uuliyiinta og dadka tartamayaashaa og qof kastaa og in faragelin toosoo dawladda ay ku jirta waa gartay dawladdii tan ka horreysayna waxaa lalahaa xildhibaanada iyo sida loo soo doorto way faragelisay marka ilaa haatanna tuhunka kasoko wax caddayna oo lasoo bandhigay inay iyagu maalgeliyeen ma jirto caddayna loo hayo oon ka ahayn tuhun weyn oo la qabay soomaali iyo ajaanibba ay qabeen marka su-aasha aan u socdo waxa weeyaan wax tuhun ma jiraan ma jiraan haarun tuhun keliya ma jiraan oo cid hadda meel cidlaa ka cadaylinaysa ma jirto aniga iyo qofka iga soo horjeeda markaan tartanno oo tabartiisana qofkaas miiska la yimaada ana aan sayda la imaado haddii aan ku kala badino wax problema ma jiraan laakiin xoolihii dawladdu hadda sheegta mar walba in corruption ay la dagaasho oo hade haddii ay hal kursi one million dollar ka badan ay geliso sidaad la socotina hadee daruufaha dalka ee dhaqaalaha ama haayadaheena ammaanka haysta ama haayadaheena kale dawliga haysta ama hadda kasoo qab madaxweynuhu safaru ku tegay gobollo aada fara badan iyo deegaano fara badan mashaariic fara badan soo soo dhagax dhigay oo mali halkaas malin oo lagu bixiyay kursiga doorashadeeda haddii la gelin lahaa mashaariicdaas cilista kumadansiga dawladda ay gashay wax badan ka dabooli lahayd marka hadda waxaa la yidhi wax xarunnimaysan qaadeen kama daba yeeraan qof tuun keliya ka dhayl lahaa ma jiro waxaana ergadii og odayaashii og lacagtii la baxshaa loogyahay waqtigii la baxshaa loogyahay evidenceska waa loogyahay dadkii o dhan a hadda la keeni karaa og qofkii qaataa oo kii baxshaa og wax kasta waa loogyahay waa gartay laakiin cid hadda oo meel cidlaa oo ka samaynaysa kiis ma jiro laakiin adiga iyo dawladda waad iswadateen madaxweynaha ra wasaaraha rag saaxiibbaa oo isla soo shaqeeyey isku dhow baad ahaydeen xataa xilligii ay ololaha doorashada uu ku jira madaxweyneha aad baad ugu dhoweyd maxaa dhacay oo keenay inay taageeraan xubin ama kula tartamaysa ama kaasoo horjeeda marmarka qaarkood dawladahan maaragtay kooxaha diimuhu ay la kuleeyihiin dadka iyo wax kasta oo khaldan ay samaynayaan waxay ku marmarsiyoodaan ilaahay dartiis inay ugu dhawaanaan malaha dad waxaa jira madax ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu haddaysan xitaa toos lagugu lahayn mana qabayn ayagu toos lagu leeyihiin dad ayaga ka agdhowa malaha dadkan in siyaasadda laga saaro oo la dhibo oo xoolaha dawladda si khayro caadihi oo qarriban loo qasiro ilaahay ugu dhawaanaya jira ama aan doonaninba dadka firfircoon oo siyaasadda saameynta ku leh inay saaxooyinka ama platformka siyaasadeed ay kusii jiraan aan danaynaynin ama buufis iska qabo qofkii maalin ay tuhun iyo xoogaa ii sheegeen kala aragti wadawanaasha ay soo dhex marto cabsi ka qabo haddii baarlamaankaas uu soo galo in culays siyaasadeed iyo yani fighternimo aniga layga baqaayo waxsaas laakiin anigu hadda maba kursiga xildhibaanka isbaara kamaba dhigteenba mid aan dawladda ku caawiyo noqon lahaa mid aan dalka ugu adeego noqon lahaa mid aan dadka ugu adeego noqon lahaa mid aan constructive hataa haddii aan mucaarad noqon lahayo mucaarad waxtara oo wax toosiyaa noqon lahayo mooyaane mucaarad anarka ka shaqeeya oo dawladda aan kula dagaala marnaba horta ma noqda marka malaa waxaa la yidhi dhurwaayo ilmo isma jecla waana isnecel yihiin amana isyaqaanaan waa loo waa naloo kala sheeko xumeeyey marmarka qaarkood waxaa jira macalinka inuu ardayda u fiican yahay laakiin kabiirka u daraya malaha kabiiradii ra-iisul wasaaraha madaxweynaha ka soo hortaa weerarkan si toos ugu lug lahaa waa gartay dabcan adiguna waad og tahay maxaan kuri dadka siyaasadda la socdana waa ogyihiin madaxweynaha iyo ra-iswasaaruhu midkoodna xisbi diineed inay ka tirsan yihiin kuma ogin ta taas waad ka qanacsantaan maleyna waa leeyihi qaar qaar alla qaar si toosa oo xisbi diimeed ugu jiro alla la ahoo ama dadka influenciga ama saameynta ugu badan iyo go-aamada ku leh oo waxaa jira oo xiriir wada ka tirsan kooxa diiman la yaqaana jira oo markaasi madoonta hadda dee waa idaacado hebel hebel lama dhihi karo laakiin waa dad la garan karo macnaa dad xiriir lala iyaga laakiin iyagu si toosa urur diineed uguma jiraan midkoodna ra-isul wasaaraha iyo madaxweynaha sax uguma jiraan laakiin dee dad laakiin laakiin kooxo allah waxay leeyihiin urur diimeedyi ah waa gartay waaye aan marka u gudbo ka tegitaankaagii ama xilka qaadistaadii taliyaha nabad sugidda see u dhacday bal arrintaasi wax yar faahfaahay walaa hadda ma garan karo aniga dee markii hadda xilku dhicis ay ugu dhacaysay may ayaan aatahay waa la socotaa habeenkii sideed iyo labaatan toctobar waa tii weerar naasahad lootuu lagu qaaday waa anagii ku howlanaynay markii weerarkii afjarna hadii dadkii dhaawacay iyo geerashada geerida kasoo gaartay iaan isbitaallo geyn moogi intay dhimateen markaas aasaan ku jirnay maleeshiya golaha wasiirada inay fadhiyaan xilka qaadistana waa la sheegay dabcan golaha wasiirada waxay sheegeen in oo xilka qaadista sabab ay tahay xil waajibgudashan la-aan waxaan rajeynayaa sideed february madaxweynuhu markuu sanad guuradiisii xilligii la doortay u dabaaldegi doono inuu waxyaaba uu ku faani doono ay kamid tahay ammaanka haddi si loogu faana ani ma garan doono ammaan taliyaashoodii ay fashilmeen si loogu faani doono madaxweyne ra-isul wasaare u sheegi doonaana ma garan doono marka dabcan waxaan iska aaminsanahay inay kiis oo la xiriira ay tahay bacdana fourteen october ay ka horreysay kana uu dhacay inay xiliyadaasna jawiga siyaasadeed oo iska qasnaa ala hadda xukuumadda waxay istiri ama ra-iisul wasaaraha iyo waxaas laga dhaadhiciyay haddii aadan tallaab qaadin oon aadan skateboard samaysan ama qof aad ku kaarta baxda dadaad ku kaarta baxda aada helin baarlamaanka ayaa culays iyo buuqaaga imaan doonaa marka kaarta bax way noqon kartaa waxaa kaloo iska dhici kara inuu jiray ayaa markaas soo jiitamaayo oo dee kala aragti duwanaasho siyaasadeed iyo waxuna inay jireen waa iska suurtagal inay inay taasna ay tahay
waa gartay dadkan banaanka ka jooga siyaasadda soomaaliya aad bay u dhaliilayeen hay-adaha amniga iyo waxqabadkooda oo ay ku tilmaamayeen inay fadhiid yihiin oo aysan ka hortegin qaraxyada al-shabaab sidaan la soconnana inta qaraxee ka dhacday magaalada labada kun iyo toddobiyo tobankii ku jirto muddadii aad xilka taliyaha nabad sugid ahayd aad bay u badnaayeen weerarkii ugu xumaabaa ku jiray ee abid ka dhaca keliya ma aha soomaaliya africa oo dhan dadka ugu badan ay ku dhinteen marka miyaan la dhihi karin arrintaasi guuldarray ahayd guuldaro marna ma ahan aniga intaan ogahay markii aan taliyaha nabad sugidda aan noqday mashruuc la dhihi jiray oo haddaba la yihahdo xasilintaa la sameeyey waa intaan ogahay waxaan fashilinay in badan oo aan qabanay dadkii waday in ka badan toban qarax oo weliba weligeed aysan dhicin dadkii qaraxaas waday ama design garaynayo oo nolosha lagu qabto iyo gawaarida intaysa qarxin laga hortago waxaa kamid a gaariga tiyaatarka kiisa lagu qaban jiray xilligii shan iyo tobankii may waxaa kamid a gaari kale oo wada jir ah oo ayagoo la raba in magaalada lasoo geliyo ii sheegeen qaraxiisa la joojiyo oo haddana saraakiil oo dadka qaraxa ka hortaga nooga dhinteen waxaa kamid a magaalada markii aniga xilka lai dhiibaayay si joogtaa hoobiyaal airboortka iyo madaxtooyada lagu garaacayay waa la joojiyey ilaa hadda suurtagal maa hoobiya inuu meeshaan kasoo dhaco waxaa kamid a gaari inta soo gudbay siinka dheer lagu qabtay ex control la celiyo siinka dheer ku qarxay weligeed ma dhicin waa la socotaa gaariga kaleeto ceelasha biyaha lagu qaba jiray oo qaraxyadii faraha badan jir kan hadda ku qaraxay fourteen october waa la socotaa midaa mataan ahay midkii wey nolosha lagu qabtay gaarigiina nolosha lagu qabtay kii kaloo qarxi lahayd waa la qabtay kan naftiisa qarxaaya inta laga shikiyey oo la qabtay ayuu si xoog badan kusoo dhaafay meesha sinlarlcaarinimada meesha aan u qarxay meesha hadda uu ku qarxay ila maahan inuu taargetkiisa yahay waa laga hortegay meel kastu ku qarxan oo dhibaatadan uu ku geysan lahaa waa la socotaa sideed labaatankii october naaso hablood dadkii soo weeraray shabaabkii eridkeed shabaab hotel soo weeraroo la qabtay mid hal kamid a ku dhintay saddexdii kale nolosha lagu qabtay taasna hadda xilliga hadda la taagayan waxaan qabaa xilligii ammaanka magaalada caasimada uu aada ugu fiican yahay dadka marka kasoo shaqeeyey ama disaangareeyey oo qorsheeyey haddana gacanta ku haya dadkaas in la abaal mariyo oo la dhiirigeliyo ayaa muhiima iyadoo weliba daruufaha ay ku shaqaynayaan iyo tabarta ay leeyihiin oo dhaqaale oo farsamo oo xirfad oo xoolo oo xitaa siyaasadeed la ogyahay marka waa in aniga ilaa hadda ilaa octoobar labaatan iyo sideedeed ilaa hadda qarax ka madcin magaalada dadka shaqadaas hay waa in lagu ammaano waad og tahay oo ilaa agost maxaanku dhahaa kadib kama dhicin qaraxsi wadada maka mukarama oo xaran meel si joogtaa qarax aan jirta marka inay wax ka dhici inay wax ka dhici waayaan ma hawl ay hay-adaha amnigu qabteen ba mise waxa weeyaan al-shabaab baa maxaan ku idhahdaa qorshe kale ku jira ama wax kala maleegaya ama doortay inaysan weerar qaadin
shabaab hadde ma iga xabajir ku dhawaaqay shabaab ma iga nabad ku dhawaaqay ma shabaab heshiis miyaa laga galay shabaab waa darcol naga dhexeeya waxa keliyao naga dhexeeya waa dagaal waa keliyoo naga dhexeeya waa inaan ka hor istaagnaa inaysan marnaba u suurtogelin siday rabaan iyo meeshay rabaan inaysan ka howlgelin shaqa ciidamada iyo hay- hay-adaha ammaanku ay qabteen waaye taas waa wakama dabcaan oo hadda cid dood ka qabta arrinkaasu ma jirto marka waa in la garaabo dadaalada iyo juhdiga lagu bixiyey magaaladaanu inay ammaan noqoto qaraxyadii kasakow indiyaadkii a magaaladan laga sifeeyey hadda xilli sifeyna lagu jiraa keliya waxay dhibidhaca keenaayo oo crisis keenaayo oo dhibaatooyin keenaayo qabsigan iyo jaxwareerkan siyaasadeed oo oo jira mooyaane haddii everybody ama qof walba uu awoodda saaray ammaankan uu ka qabto cadowgaana waa laga taqalusi karaa runtii waana la improve garayn karaa waxbaa laga bedeli karaa waya maxaan ku dhaha xaalada ammaanka oo hadda siday tahay waa garta wax yar haddaan dib ugu laabto hay-adda nabad sugidda maxaa loogu magacaabi layahay taliya hade waxay la tahay ko hada maxaas da-aashaas in madaxda qaranka la weydiiyo waa muhiim laakiin saddex arrimood mid madaha dee qorshe xumo weeya markii hore dee taliyayaasha laga qaadaya waxay aheeday haddii taliyayaashii meesha joogay la saluugay ama la dhaliilsanaa in la diyaariyo dadkii xilkaas kala wareegi lahaa taas ma dhicin waa qorshe xumo tan kale madaha in la aaminaa lalayahay iyo oo shaqadaas qabata ama ma garan karo dee in soomaalida ammaan ka baxday ama capacitigii dadkii mas-uuliyaddan qaadi kara laga waayo takalada madaha waxaa dhici karta in dee madaxweynaha ra-isul wasaaruhu ay ay og yihiin oo dee taliyayaal annagoo aan moognahay magacaabihiin oo suurtagal waa garta yaad ku talin lahayd in la magacaabo hadda meesha waxaa sii haya ku-xigeenkaagii ood adigu maaragtay aad aad keentay hay-adda ma kula tahay inuu inuu sii wadi karo hay-adda hadda waa wadaade intuu hadda joogayba dee wax dhacay oo dhibaataa ma jirin dee ammaanku hagaagsanaa waa nin dhalinyaro ah in fursad la siiyo waa waa mudan yahay waa inot dad fara badan oo kaleo soomaalida mudan waa jira laakiin anigu hadee dacwadaha meesha aan ka tegay ma jecli inaa hadda aan faragasto hebel ha loo magacaabo iyo hebel ha laga daayo iyo waxaas aan dhaho haddii a madaxweyne madaxweynaha rasaalaha ay private advice weydiinaan waa wax kale laakiin hadda publicly hebel ha loo dhiiba iyo hebel ha laga qaado daladeyda maaha waxaba dhici karta kii ha loo dhiiba aan dhaho markaas fursad u lahaa inuu ka baabacdo
waa garta madaxweynaha dabcan waad muddaa istaqaaneen markii lasoo doortay shacbiyad fara badan ba aada usoo dhoweeyey doorashadiisa dhowaanna safar buu ku maray gobolada meel meeluhu tegay aad baa looga soo dhoweeyey niyad wanaag fara badan baa loo muujiyey dareenkaagu arrintaa muxuu yahay madaxweyne waa fiican yahay inuu dee uu safara uu ku kala bixiyo goobo kala duwan iyo gobollo kala duwan oo dalka ah oo dadka iyo asagu isbartaan dawladday dadku isbartaan yani spirit positive ama ama ama niyadda dadka dowladnimada ku wajahan uu kiciyo uu soo uu soo jiito laakiin laba naxariistee maxamed xaaji ibrahim cigaal laba kun labadii kun markii carte la isugu yimid waa kii toban sano kadib soomaalida isku timid oo la heesi jiray oo la isku bururi jiray oo marka waxaa la yidhi maxaad uga maqan tahay aad u dhalisanaa shirka waxaa la yidhi maxaad uga maqan tahay shirka oo aad waxaan oo soomaaliya ade xiisahan isku qabo maxaad u celisa wuxuu yidhi xalka soomaaliya heeso iyo buuq ka badan oo ku jira ani marka booqasho madaxweyne meel ku taga ka badan oo horta xalka soomaaliya ku jira problemka aan u arkana waxay tahay hadda madaxweynaha aniga waa fiirsanayay ama waa la socday safarkiisa message weyn oo hadda madaxweynuhu wada ama dalkan duruufaha haysta iyo taxadiyaadka haysta iyo meesha loo socday meesha laga socday waxa lasoo maray iyo qorshaha dawladda iyo wax weyn oo hadda dadkaas loo bandhiga hadda ma jirin waxaa kaloo jiray aad u fara badan wuxuu u bandhigay arrinta dib u heshiisiinta safarkii dib u heshiisiin socdaalkii dib u heshiisiintu ugu magac daray meelo badanna aad baa runtii looga soo dhaway titleka saas uu ahaa laakiin fariin dib u heshiisiineed ama isheeg dadka dadku keliya ma dagaalsano dalkan dib u dhac kale meelo fara badan ayaa ka haystaa mashaariicda madaxweynuhu soo uu soo dhooda dhex dhigay lacagtaas hagee laga keenaa dekaduu soo hagee laga keenaa dekada haba iyo dekad kale iyo kan iyo jidkan iyo isbitaalkan iyo waxaan iyo haddii ballanqaadkaas la fuli waayo soo dadka iyo dawladda iskuma dhacaayan soo dawladda dadku ka maanbaxayso dadku soo dawladda ka maanbaxayo waa gartay laakiin oo iska qofal camal ah oo oo waxba ka jirin laguma dhaqaaqayo laakiin waxaa ka jira oo kaleeto madaxweynaha markuu meesha tegey garowe dagaalka ka bilawday bukarag oo somaliland iyo puntland madaxweynuhu waxba kama hadlin kama hadlin madaxweynaha yani waxaana la rabay message of peace inuu gudbiyo maydii bahaamisin inuu ka hadlo laakiin officially ugama hadlin marka dee trump hadda ka hortagay middle eastiga waa kii dagaalkii qatar qatar iyo dee inta kaleeto carabtaa qarxee ilaahay madaxweynaha saamihiisa dee saamo nabeed allaha ka dhigo laakiin dee aniga waxaan aaminsanahay tegitaanka waa fiican tahay laakiin inta dadka hal mar loo tago laga soo noqdo mahane waxaas safaradaasna waa in la joogteeyo dawladuna ay dee shaqo la yaqaano oo ay ay ka qabatay meesha oo ciidamadii lala wareego oo la nidaamiyo oo wax la sheegayo laga rumeeyo waa gartay tan ka rumaynta ah dabcan dee mashaariicda la furay dhaqangelintooda waa inaan ka wada war sugnaa somalilan weli lama gaarin waktigii laakiin maantao kale waxaan sii daynay annagaaba ogba waa gartay jidka afgooye jidka afgooye iyo iyo iyo iyo iyo xamar aan dhisnayn oo hal iskuuloo dawladdu ay gacantiisa xamar ku yaalaan jirin oo jidka balcad iyo waxaan dhisnayn iyo iyo iyo iyo xamar aan dhisnayn iyo kan balcad iyo afgooy aan dhisnayn ma balcad iyo jowhar aan dhisnayn ma yacni wax anaga hageen ku tuumaynaa dhaqaalaha faraha badanoo dawladda iyo bahda meesha ka keenaysa annaga dawladda soo isma xodogin marka dee wax aadan tabar u lahayn haddaad haddaad qoorta gashisid dawladdii dadku waa ka aamin baxaya dawladdii waxay sheegaysa lama aamini doono waa gartay aniga keliya walow waxaan ka qabaa waa ogolahay mashaariicda anal qabta laakiin walow waxaan ka qabaa in awood dhaqaale aan loo hayo aysan jirin waa gar dhinaca dib heshiis dib dib u heshiisiinta haddaynu ka eegno dabcan qaabkii u dhacday dhammaystirka heshiiskii ahlusunna waljamaaca iyo galmudug ee lagu qabtay dhuusamareeb waxaan filaya inaad soo dhaweynayso aada loo soo dhaweynaya arrinkaas arrin oo tallaabo hore loo qaado ahaa taasi dee waa positive science muran kama taagna laakiin waxaa la rabaa in dib heshiisiin haddana somaliland iyo puntland iyo dagaalka xuduudaha ayadana wax laga qabto waa muhiim qabaa'il fara badan oo ayaga ishaystaa jira puntland iyo haddana waxaa jira galmudug iyo iyo xuduudkii gaalka ishugeedayaa jira ayagana sidana course madaxweynuhu waa soo maray laakiin ka shaqayn dhab hal siisid waxlama xalinayso waxaan program iyo qorshe taabagal ah oo wakti dheera oo rasmiya oo gudaha meesha inta laga tago la fuliyaa loo baahan yahay waa gartay dowladdu maalmo dhoweyd waxay xiisado siyaasadeed bay gashay siyaasiyiin baa la eedeeyey qaran dumis lagu eedeeyey gaar ahaan xerelaalyaha guud ee qaranka mid ka mid a siyaasiyiinta waa la weeraray dhalinyaro waardiyaashiisa waa la dilay isaga waa la dhaawacay waa la xiray kabacdi waa la sii daayey weli baaritaan baa socda iyo maxkamad xildhibaano kale eedaa loo soo jeediyey maxay kula tahay siyaasadahan socda ee ishaysta ma dhaawici karaan dowladda bal fikradaada
waa dhaawici karaan ma horta waxaasoo dhan waa jahwareer siyaasadeed marka dee dawladayna waxay ka dhigaysaa inay yihiin wiilal dhalinyaro ah oo inta qamri laga dharjiyey baabuur dheeraysa furaheeda loo dhiibo oo dee derbi kastay qof kasta kula dhacaya oo dadkiina ku laaynaya aakhirkan ayagu ku dhimanayo marka dee aniga waxaan aaminsanahay looma baahna dadka siyaasiyiinta in la caburiyo looma baahna foxka shabaabka lagu lagula dagaalamayo in la wareejiyo looma baahna meeshaan in wadankan laga dhigo security state oo meel dadka lagu caburiyo oo gacan bira lagu qabto oo maxaan ku dhahaa marnaba freedom of expression uusan jirin oo xurriyat alqowl uusan jirin inaysan jirin sax maahan waxaa rabaa dadkan waa dad soomaaliyeed keliya afkaarta lagu kala duwan yahay meeshaan haddii aan siyaasad iyo talo loo dhan yahay aysan ka jirinna wadankaa la ysku macan karo asagoo nugul haddii la ysku dayo in farahaas dadka sanka laga gasho oo laga xanaajiyo meeshaas de waxaa muuqanaysa in deganaansho la-aan siyaasadeed meeshaas ay jirto oo aanfa siyaasadeed imaanayso marka runtii aniga aadaan u dhaliila practiceskaas bini aadamkuna waa qaldamaa hadday wax qaldamaanna waa in dib loo soco la hagaajiyo dabeecadaha lagula dhaqmayo dadka mucaaradka ale wax laga bedelo waa garta aan ku weydiiyo marka dowladdu siday u go-aansatay arrintii khaliijka inay meel dhexe ka istaagto arrintaasi ma loo wada dhannaa dowladdu ma ku saxsan tahay dhibaatooyin siyaasadeedna way ugu yimaadeen maxay kula tahay abdulaahi de dowladdu mar kasta way u madax banaan tahay siyaasadeeda arrimaha dibadda inay si doonto uqaadato laakiin mar kasta siyaasada arrimaha dibadda waxay ku xiran tahay waxaa lagu sameynaya waxa laleeyahay national interest yaa wax kuu galay yaa wax kaa dhimi kara yaa wax kuu tari kara haddaa saan samaysid ii sheegeen maxaa kaaga imaan kara historic alliance yaa la leedahay labada dowladood haddii aad mid raacdid maxaa taad raacdidna ka aad ka heli kartaa si aad ka tagtayna aad ku weyn kartaa horta qiimeyn saxay u baahan tahay marka anigu hadda ma rabo dee bacdama oo oo ay sheegeen meel inta looga shiray horta go-aankaas lagu qaata ma jirto intan ogahay wafdi sacuudi ka ka yimid a yimaade madaxweyne waxay isku arkeen airbortka kadibna wasiirka arrimaha dibadda ayaa sii daayey press release oo mowqifka dowladda ku sheegaya meel hadda looga shiray of course hadalla la isku soo qaadqaada way jiraan laakiin go-aan guddi amni qaran oo inta soo fadhiistay arrimahaas oo kaleeto meel go-aan looga gaaray aniga ma ogeyn laakiin haddii go-aankii la gaaray in la difaaco waa lagu qasbanaa oo dee basishka dowladda waa lagu qasban yahay markaas in la qaato wixii ka dambeeyana dee waa iska garan kartaa oon waxaa ka imaan kara caqabadaa ka imaan kara dadka adiga haddaa neutral aad aad isku sheegtay dadka kale aan kuu qaada karin inaad neutral tahay waana inta badan hadee saa isku fasirtid maana waa sidii lagu fasiro marka taas waa la iska dareensanaa inay dhibaatooyin ka imaanayso si kastaba ha noqotee sax iyo qaladba go-aanka dowladdan in la difaaco oo go-aanka dowladda la daba istaagana waa lagu qasbana waay aan u soo laabto arrin kale oo xasaasiyad siyaasadeed u abuurtay dowladda waxay ahayd arrintii dhiibistii sargaalkii ka tirsanaa ururka o n lf qalbi dhagax cabdikariin muuse qalbi dhagax arrintaas in sargaalkaas loo dhiibay dowladda etoobiya go-aankeeda yaa lahaa horta arrinkaas aniga shaksiyan ma jecli inaan si furan uga hadlo because aniga taliya nabadsugid dabeecina magaasimaha oo sirdoonka waa umuliso operational details inuu ka hadlana sax ma ahan waa la socotaan haddii aan si kooban uga jawaabo arrinkaas in golaha wasiiradu ay go-aan kasoo saareen oo markii uu iska caddeed go-aan dowladeed inuu ahaa marka haddii go-aankeeda cidday kulug lahaaba golaha wasiiradaaba intaan go-aan ka gaartaa qaraar kasoo saara hadda meeshaas in looga haraanu qabaa laakiin dadka soomaaliyeed ma raban in meesha looga hadho dad fara badan oon la hadalay waxay rabaan dadkii mas-uulka ka ahaa in la ogaado faahfaahinna ay ka bixiyaan siday go-aanka ku gaadheen qofka ugu horreeya farta ku fiiqaanna waa adiga marka mas-uuliyadda arrintaa ma adigaa lahaa mise qof kale go-aanka sida lagu gaaray waxaan aaminsanaha horta mid oo loogu danaynayo ammaanka qaranka inuu yahay ammaanka qarankana waa la yaqaanaa horta go-aamadeeda cidda gaarta ugu sarreysa marka haddii hebel iyo heblaayo iyo dad inaan faraha ku fiiqfiiqa ma rabo habka go-aanka loo gaaran haddii madaxdii kale iyo dadkii kale dowladdiiba aysan ka hadlin anigu shaksi inaan ka hadlan ma rabo oo cid hadda aan ku eedeeyo hebel iyo hebel iyo hebel waxaa sameeya aan dhaho ma rabo marka arrintaa go-aankeeda waa lagaaga sarreeyey saasaan u fasirtay hadda anigu dee ma raba inaan commenti gareeyo waa garta macnaa ma jirtaa arrintaasi oo cid mas-uuliyaddeeda kaaga sarreysay miyaa jirta mise adiga kugu koobnayd iyo hay-adda nabad sugidda waaba ogtahay golaha wasiirada soo intay fadhiisteen wasiirka warfaafinta uu hadlay sababta loo dhiibay iyo waxa kalifay iyo go-aamo kaloo ka waaweyn soo lama qaadan anigu hadi ma ma ma see go-aan dowladda aysan ogaan u qaadan kara aniga markaas waxaa mogta hadii go-aan dowladda ka baxsan aan qaato in dowladda aniga qabsato sama
dabcan taasi waxay ahayd maareynta markii arrintu ay xasaasiyad badan abuurtay siday u maareeyeen ayay ayuu ka hadlay wasiirka warfaafintu laakiin waxaa kaloo jirtay hay-ad dadka ku dhadhow dowladda markii la wareystay inay dhaheen arrintani waxaa hawsheeda ugu weyn lahaa sambalosha marka arrinta haddaa adigu lahaydna u sheeg ummadda soomaaliyeed haddii aad lahaydna ciddii lahayd inaad sheegto soo intaas kaagama habboona maya anigu inaan farta isku fiiqo qof kale inaan farta ku fiiqa ma rabo waa garta waxaan qabaa dee mashruuca mashruuca oo iyo hadalhaynta qalbi dhagax shaksiyan aniga waxaan qabaa inay inay inay dee oo oo halkaas looga haro waa gartay laakiin amnigii soomaaliya maxaa u tartay hadday hadday arrin amni ahayd maxay u tartay amnigii soomaaliya maxay ka tartay maxay habana uma dhiman dee sooma dabcan sow taageerayaal bay ka lumisay laguma dadka ku doodaya taageerayaal fara badan bay ka lumisay sumcaddii dowladda waxba soo waxuma dhimin facebooka kuwii face kuwii facebooka bugtaha lumay kuwii rasmigaa ma lumin waa gartay marka waxaad weli taagan tahay go-aankaasi inuu ahaa mid saxa haddiiba dowladdu gaartay yes waa sax waa garta baarlamaan baa baadhay waxay dhaheen qaabkii lagu dhiibayna qalad buu ahaa sidii loo soo qabtayna qalad buu ahaa waxaa kale sheegeen inuu nin muwaadin soomaaliyeeda oo ciidanka soomaaliya kasoo tirsanaa inuu ahaa wade aniga bliis arrinkaas qalbi dhagax wax badan inaan ka sheega ma rabo baarlamaankuna habkii hadda ay u qoreen hab oo xitaa very unprofessional u ah waa garta marka ma rabo wax badan inaad iga qodqodid oo qalbi dhagax ku saabsan waa garta wax yar haddii aan su-aasha ugu dambaysa qalbi dhagax kaa weydiiyo waxaa la sheegayaa in maxaan ku idhahdaa qaabka xataa loo waday indhaha laga duubay diyaarad la saaray maxaan ku idhaahdaa meelo kala duwan la mariyey dhib fara badan uu maray arrintaas may jirtaa waxba kama ogi taasna kaasi wuxuu ahaa agaasimiye hore hay-adda nabad sugidda soomaaliya cabdulaahi maxamed cali sambalosh oo khadka telefoonka ee muqdisho ugu warramayey waryahayga haarun macruuf